الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين جعل لكم من أنفسكم أزواجا الله سبحانه وتعالى وحو كتابكيسا منزلك ومحكم كان noogu sheegay inuu nooga yeelay nufuusteena xaggeeda aswaaj iyo haween lagu xasilo oo lagu dego mawaddo iyo raxmana oo markaa yeelay ragga iyo dumarka dhexdooda waxaan daraaso ugu soo jirnay mawduucii ku saabsanaa xaaladda guurka iyo waxyaalaha looga baahan yahay dadka isguursanaya ama isguursadaba waxaa noogu soo dambeeyey ninka muslimkaa in laga dalbayo inuu sawjadiisa isu qurxiyo ouna aada iyo aada ugu dadaalo inuu shucuurkeeda ilaaliyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa la sheegay kolka uu gurga imaanayo waxa ugu horreeya uu sameeyaa inay hayeen cadayasho cadayada yani cadagana waxa uula imaanayaa nabigu waxa weeye sala allahu calayhi wasalam haweenkiisa inuu sumiyo ayuu doonayaa marka inaysan afkiisa aan wax ka soo karin ayuu doonayay sala allahu calayhi wasalam cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi innii la atasayanu imra'atii kamaa tatasayanu lii aniga haweentayda waan isu qurxinayaa sawjada aan qabo siday ayadu isugu kay qurxidoo kale mana jecli inaan anigana xaqayga ka qaato ayadana xaqeeda aan ku gabood falo marka waxaa la doonayaa ziinada iyo quruxda iyo nadaafadda in lagu dadaalo weliba saddex waqti waxaa laga doonayaa ragga iyo dumarku inay labanlaabaan quruxdooda oo ay aada iyo aada nadaafadda ugu dadaalaan waa saddexdoo alla aayadda ku sheegay min qabli salaati alfajri salaada fajar ka horteed iyo duhurka ka gadaal waktiga ay ayagu markaa qayluusho wada samaynayaan iyo salaada ceshaha ka gadaal waktiga ay gurgooda wada jirsadaan ay soo xirteen oqaarahaas waxaa la doonayaa inay si gaara ziinada uga fakeraan ziinada ha laga fakeraba ayaa la yidhi macnaheeda loolaba jeeda in lagu xeel dheeraadee ayada shaqo laga dhigto inanta muslimadda ah waktigeeda waa inay ilaalisaa waa inaysan ku mashquulin sida ay gabdhaha gaaladaha jirka ugu mashquuleen yani ninka muslimkaana taas oo kale ayaa laga doonaya ha lays qurxiyo ha lays nadiifiyo waa la yidhi laakiin jirka shaqo ka dhiga lama dhigin sagaal saac bay u fadhiisanayaa waa saddexda galabnimo eh say u wadaano u wadaan baad arkaysa hal saac habeennimo ayagoo ku gaaraya say jirka wax uga qabanayaan taasu diin ma ahan sharci kuu diraana ma jiro waxa noocaas oo kalaa gabar baa la curuusinayaa toddoba maalmood baa jirkeeda laga shaqay maxaa loola jeedaa oo mar ukun la marin oo mar la marin timir oo mar la marin balaayo kale iyo cuntada ku cayaara idinku yidhi marbaa haweenku suulida inta la galaan bay usoo meerayeen yaa yidhi suuliyaha lala galo ma dadkaa caajisoo lixaadka ah ma rabbi ka xishootaan inanta saabuun iyo biyo inta la siiya nadiifa oo si wanaagsan jirkeeda u dhaqdo oo tinteeda saliid saliid marsato cilaan saarato oo la barafuumiyo gurga ha la geeyo noocaa weeyaane waxaan kaloo layska daba wadwadana faraha laga qaado oo allaha laga bogo subxaana wa tacaala waxaa la doonayaa in ay dadku cidiyaha iska jaraan tinta qaybaheeda la diidayo inay qofka ku baxaanna inay iska xiiraan quruxda ayaa ku jirtee nabiga sala allahu calayh wasalam markuu fidrada ka hadlayo waatuu ragga ku yidhi shaaribka xiira garka sii deeya ninka garka xiira oo shaarib waa yani weyn oo la moodo bahalkii dabaqaroofka ahayd sayntiisa qurun iyo dulli ou muujinayo qurux darro cadayashada ha ku dadaala ayuu yidhi sanka biyaha geliya oo ka soo saara sow qashinku uga soo baxo faraha meelahooda laalaabkaa dhaqa cidiyaha jara kilkisha tinta ka soo baxda iska rifa ayuu yidhi si ay nadaafaddu kuugu hagaagto caanada xiira waa tinta ka soo baxda xawla alfarjiye biyo ku istanjooda arrimahaas ayuu nabigu ka warramay sala allahu calayhi wasalam nadaafadda iyo wanaagga ayaa ku jira xadiid muslim ku sugan baana sidaa qoraya marka rabbi ha laga boqo subxaanahu watacaala oo xaqa dhab ha loo ilaaliyo oo iyaan diinta islaamka lagu tuwanin waxaa la diidayaa gabdhaha muslimaadka inay jirkooda ku cayaaraan rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau naxariista alloo laga durjiye ugu duceeyey ow lacnaday waashimaad iyo mustawshimaad kuwa jirkooda mudmudo iyo kuwa loo mudmudo naamisaad iyo mutanamisaad kuwa naamisaadka ah waa sinta ka sarrayda yacni indhaha baarkooda sare kuwa xiiro iyo kuwa loo xiiro mutanamisaadka ah kuwa xiiraya iyo kuwa loo xiiro iyo kuwa mutafallijaadka oo ilkahooda qora si ay u helaan xusni iyo qurux oo doorinaya khalqallaa rasuulku waa lacnaday naxariista alle in laga durjiyo ugu duceeyey xadiid bukhaari iyo muslim ku sugan baana sidaa caddaynaya wuxuu kaloo rasuulku lacnaday sala allahu calayh wasalam waasilada iyo mustawsilada midda burukada loo saaro iyo midda u saarta labadaba naxariista alle in laga durjiyo ayuu ugu duceeyey kaana waxaa qoray xadiid muslim iyo bukhaari ku sugan haweenka waxaa laga reebay inay ragga isku shabbahaan amay naagaha gaalada isu ekaysiiyaan waxaan diintu u oggolayn nabigu wuxuu lacnaday sala allahu calayh wasalam almutashabbihiina min alrijaali biannisaa waalmutashabbihaati min annisaai bialrijaal kuwa raggaha oo dumarka isku shabbaha waa kuwa faycani gashanaya silsiladihii dumarka iyo labiskoodii iyo kuwa dumarka ee ragga isku shabbahaya waa kuwa saraawiishi inta soo xirtay tinta soo jartay balaayo soo sameeyey curuuska booskiisa imaanaya ayugu la curuusayo xadiid macnaha tusiye bukhaari iyo kayrka ayaa qoray wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum axadkii qolo isku shabbaha ayuga oonbau ka mid yahay burukaha saaranina tintiina iyo jirkiina ha ku cayaarinina xaqa kan yaan lagu tumanin rabbigiin ka cabsadoo diinta islaamka dhab ilaaliya aad alla agtiisa wanaag fara badan iyo khayr ka gaarteene dadka muslimiinta ahow ma loo baahna inay muslimiintu ku cayaaraan xaqa oy diinta islaamka dad ku tunta noqdaan ee waxaa la doonayaa kitaabka alle iyo sunnada nabiga dhab in loo ilaaliyo marka ha layska ilaaliyo tashbiiha gaalada waxaa layska reebay faraatiga dahabka ah oo ay u yaqaanaan faraatiga khidbada ragga iyo dumarkaba waa loo diiday waxaana laga keenay faraatigaa sida ay muslimiintu caddeeyeen nimanka loo yaqaan masiixiyada curuuskooda ayaa waxaa la keeni jiray faraati waxaa lagu soo qoraa oo loo sheegaa ismul ab faraatiga asaga ah halka ayaan la keenin ismul ab iyo ismul ibni iyo ruuxulqudus iyo balaayo ayay samayn jireen dad badan oo maanta jira islaamnimo sheeganayaa markay curuusayaan waxay keenaan curuuskooda faraatiga asaga ah rasuulka sala allahu calayh wasalam nin ayuu gacantiisa ku arkay khaataman min dahab fa nasacahu fa daraxa waa uu ka siiyey waana ka tuuray wuxuuna ku yidhi sala allahu calayh wasalam yacmudu axadukum ilaa jamratin min naar fayajcaluhaa fii yadi axadkiin dhuxul naara ayuu u qasdayaa korkaas ayuu gacantiisa gelinayaa rag marka rasuulku inta ka qaadou ka tuuray nabigu markuu tegay ka gadaa sala allahu calayh wasalam ninkii waxaa lagu yidhi faraatiga qaadoo ku isticmaal wallahi laa aakudu buu yidhi ma qaadanayo rasuulka alla isagoo tuuray sala allahu calayh wasalam muslim iyo nasaa-i baa soo saaray xadiidkaas wuxuu caddaynayaa faraati dahba ninkii gacanta gashada inuu naar gashaday khaasatan ragga iyo dumarka is-curuusaya faraatiga ay qaataan xaaraannimadiisa dahabnimada intaan la gaarin xaaraan kale ayuu wataa oo ah in masiixiye lagu shabahayo ninka gaalada isku shabaha ayugoan buu ka mid noqon wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falaa yalbas xariiran walaa dahaba axadkii allah iyo maalinta aakhirada rumeeyey xariir iyo dahab midna yowsan labisanin ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam imaamu axmed ayaa sanad xasana ku soo saaray rabbi ha laga bogo oo ha layska ilaaliyo mawduuca waanu ka hadalnay ayaa filayaa dahabka xaaladiisa hadda ka hor waxaa dahabku ka mamnuuciyey dumarka inay xirtaan silsiladaha tijamaha faraatiyaalka iyo waxa lamidka ah rasuulka sala allahu calayh wasalam waatuu xadiid ku yidhi man axabba an yuxallida xabiibatahu bixalqatin min naar falyuxalliqaa xilqatan min dahab axadkii jecel midda uu jecelyo inuu xalqo naara u geliyo xilqa dahaba ha u geliyo axadkii jecel inuu midda uu jecelyo duuq naara u geliyo waa wax layska lugee ha u geliyo duuq dahaba ama faraasi dahab ah rasuulku wuxuu yidhi ku cayaara fidada calaykum bilfidda falcabuu biha ayada ku cayaara isticmaala abu daawuud iyo axmed baa sanad saxiixa ku soo saaray waxaanu ka hadalnay dahabka mawaadiic meelo keligii ah qofkii wixii isagabaa ha raagsado wuxuu ogaa doonaa dumarka inta loo ogoliyay inta ka mamnuucaahay gabadh walboo muslimadana waxaa laga doonaa nusuusta inay ilaaliso isticmaalka jijimaha faraasiyaalka iyo silsiladaha iyo dhegadhegaha dahabka iska deeya waxaa ku sugan sharaftiinna waxaana ku sugan wanaag inaad ilaalisaan jawharta iyo fidada xirta haddaad doonaysaan dahabkuna caddaan iyo qurux idiin kordhin maayo sidiinibaad u madmadowdihiin ilmo gaara idiin siin maayo foosha idiin fududayn maayo ninku si gaara kuugu jeclaan maayo dhibka dahabkaa layska deeyo midda kale dhibaatada oo la yimid waxaa ka mida in guryuhu ku dumayaan haddaan dahab la ii gelin anigu ma joogayo ay odhanayaan ragga iyo dumarka is-curuusa iyo faraatiyaalka dahabka isugu gelinaya meesha curuusku ka dhacayaana xaaraan weeye sharciga islaamkuna ma ogola xaqan ilaaliya xaaraanta ka taga xawlka nabiga inaad ka cabtaan haddaad doonaysaan allah subxaanahu wa tacaala waa alla jamiil ah oo quruxsan jamaalka iyo wanaaggana alla waa jecel yahay ragga iyo dumarka isqabaa waa inay isquxiyaan quruxdu waxay u qaybsantaa laba qaybood mid waa baatin midna waa daahir midda baatinkaa waxaa loola jeedaa cilmi iyo caqli iyo deersinimo iyo dhowrsanaan iyo geesinimo iyo sharaf islaamka lagu ilaaliyo qof walba waa inuu leeyahay oo ninkay haweenka isguursanaya ka mid a jamaalka daahirka oo quruxda daahirkaana waxa weeye qof walba waa inuu sharaftiisa iyo suuraddiisa ilaaliyaa maxaa yeelay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanka ku yidhi yaa bani aadam qad anzalnaa calaykum libaasii libaasan yuwaari saw-aatikum wariisha wa libaasu taqwa daalika khayr war bani aadamow waxaan idiin soo dejinay dhar aad cawradiina ku qaydaan iyo mid aad isku qurxidhaan dharka cabsida ayaana ka qayr badan halkaa laba labis baana la kugu sheegaya laba xaragaa labiska koowaad waxaa lagu yidhi cawradaada qari oo isqurxiyo arrasul qurxoon iyo wanaag xilo kan labaadna waxaa lagugu yidhi cabsida alle taqwada diinta garashadeeda ilaalinteeda deeqsinimadeeda akhlaaq ficnaanta isku qurxi ayadaana ku qayr badan marka waxaa la doonaya labada qofoodoo wada nool in qofba qofka kale u xaragoodo qofbana qofka kale oo diinta sabab ugu noqdo khayrka isu sheegaan ee haddaysan diin kala baranayn oysan wanaag isu sheegayn oysan xaq isu dardaarmayn qofbana qofka kale markuu la joogo maryaha kuwa ugu uskaga badan oo xirinayo suuqa markuu aadayana u xaragoonayo tarash tarash iska siinayo eish islaamnima maxaa laga wada nooyay ma alla laga boqo yaa inanta u labisanaysaa ninka yo ninkuu labisanaya inanta tan markuu banaanka aadayo dharkan ugu qurxon buu xidhan gurigana baatiyaal baa lagu qabaa iyo kuwa usag badanoo seventy eight iyo seventy fourka la soo galay warma alla ka baqataan oo diinta ilaah ilaalisaan waa wax idinku habboon jamaalkiina ku dadaala jamaalku waa nicma min nicmalaha ka mid a ilaahay nicmooyinka oo bixiyo kibir inuu jirasa ma aha rasuulku waxau yidhi sala allahu calayh wasalam alla suuradihiinna iyo maalkiina ma eegayo walaakin yandur ilaa quluubikum wa acmaalikum qalbigiinna iyo camalkiina u eegaya war quluubta samaysta oo camal nadiifa guryihiinna ku sameeya oo waxay diintu ogoshay ku wada dhaqma xadiis macnaha tusiya muslim baa qoray waxaa rasuulku sheegay sala allahu calayh wasalam laa yadkhulu jannata man kana fii qalbihi misqaalu daratin min kibrin in yar oo kibira qofkay qalbiga uga jirto jannada alle inuusan gelaynin rasuulka nin baa u yimid oo waxau yidhi rasuulka allow qofku waa jeceliya kobkiisu xasana maradiisu xasana inuu qurxoon yahay rasuulku waxau yidhi sala allahu calayh wasalam markii la yidhi arrinkaasu kibirka ma ka mid ah laabuu yidhi ina allaha jamiilun yuxibu aljamaal alla waa quruxsan yahay quruxsanaantana waa jecel yahay alkibru badaru lxaqi wa qamdu nnaas kibirka waxaa la yidhaha xaqa in la diido dadka la xaqiro muslim iyo abu daawud iyo tirmidi baa qoray ninkii iyo haweentii noole way isxaqirayaan na maaliga xun na maaliga afkan macaasale war maaliga reer hebeel waxaasa laysku odhanaya xaqiritaanka rag iyo dumar laysu liidaya iska deeya qofka qofka kale hadduu xaqiro kibir baa soo galay qofka kibir kalena naasa allah cabo looga dhigaa dad walaala ah oo diin walaala ku ah oo nololo ka dhaxayda oo isjecel oo maxaba ka dhaxayda noqda dardaarankan hor u soo marnada ilaaliya alliimaan fara badan gaarteena marka run ahaan wanaag fara badan baa la gaaraya haddii aansa ka burjirin qof walba qofka kale qadarinayo qof walba qofka kale wanaagga u dardaarmayo qof walbana baatinkiisa iyo qalbigiisa u nadiif yahay wanaag fara badan baa la gaarayaa dadka qalbiga ka nadiifkaa ayaana korka nadiifka ka noqon karaya xaqiiqadu sidaa weeye diirka iyo in la iscarfiyo maxabbaa ka dhalata waa laysku jeclaadaa rasuulku waa soo yidhi xadidaa hore ku soo marnay xubiba ilaya min dunyaakum annisaa wadiif waduratu cayni fi salaat waxaa adduunyadiina layga jeclaysiiyey haweenka iyo diirka in la guursado iyo diirka la iscarfiyo inantu waa inay ninkeeda isu siinayso oy isu diibido waa min aqwa asbaabi almaxaba walulfati baynahaa diibka iyo quruxdu waa maxabada waxyaalaha ugu weyn oo soo jiida quruxda laguu sheegi maayo cadaan isnadiifi baa laga wadaa waxaa kaloo laga wadaa qofba qofka kale inuu tusiyo waxa uu jecel yahay ou raalli ka yahay markaa qalbiga nadiif ou yahay meel walbaba ishaa sankaaga qalbigaaga meel walba ilaali yaan xumaan lagaa urinin yaan xumaan lagugu arkin qalbiga xumaan dadka ha ugu qaadin wax qalbiga xumaan lagugu qaadana dadka ha ku samaynin axad walba saasaa laga doonayaa ragga iyo dumarka maanta jira saasaa laga dooni rasuulka sida saxiixaynka ku sugan markay gabdhuhu weydiiyeen ay ku yidhaahdeen dhiigga xaydka markaan ka maynanayna maxaan samaynaa wuxuu ku yidhi qidca khudii qidcata mumasika waxaad qaadataa suuf la xarfiyey fatanadifii maa biha maxaadka ku nadiifi oo dhiiggu ka yimid maxaa yeelay waa inay inantu wax udgaya ku mayrataa dhiiggu karbau leeyahay yaro dhibaataa ka imaanaysa nadaafadeeda iyo sharafteeda waa inay inantu ku dadaashaa maaha labadii qofood inay gurga wada joogaan axad walba oo todoberi kor qulays ugu dambaysay allaha laga bogo subxaana wa tacaala maaha inay gurga wada joogaan qof walba oo jirtu ka daadanayso billah caleyh xishoora oo alla ka baqda subxaana wa tacaala rasuulka sala allahu alayh wasalam waxau yidhi adyabu diib almisk diib waxa ugu wanaagsan miskiga ragga diibkiisa waa wixii carabtiisu soo daahirto midabkoodu qarsoon yahay gabdhaha diibkooda waxaa ugu qayr badan waxa midabkoodu muuqanayo carabtooduna qarsoon tahay oo inay dadka banaanka jooga barafunoga soo carfa ma aha marka waa in wanaagga sidaa loogu dadaalo layscarfiyo guryaha laysu nadiifiyo qofba qofka kala wanaajiyo markaa ka gadaal waxaa la doonayaa cursiga barkimihiisa iyo sacaadadiisa cursiga markii curuusku dhaco waxyaalaha sacaadada oo loo baahanya mulaadafatu sawt inuu ninku haweenta u dhimriyo marka loo soo geliyo asmaa bintu yasiid asakin waxay tidhi rasuulka sala allahu calayh wasalam ayaa u soo qurxiyey caaisha qayantu caaisha lirasuuli illahi sala allahu alay salam qayinka waxaa la yidhaha waan soo diyaariyey waan soo qurxiyey waan soo nadiifiyey waan usoo labisay uma ji'tu markaas ayaan u keenay waan u yeedhay saw nabigu ugu ula khaali noqdo ama ula joogo ayaan ugu yeedhay oo u dhanac fadhiisto markaan gurga u soo geliyey waxay tidhi inanta la yidhaha asma nabigu waa yimid fa jaa'a ilaa janbiha dhinaceeda ayuu yimid ou fadhiistay dadkii meesha yimid hortooda inta la fadhiisiyey xabad sanbuusa aftoona uusan gelin barakaboolooyinku waxay maanta samaynayaan laakiin qofkii ayaan inta geliyaan nabiga u yeerow halkii ugu yimid markaa ka galaa waxay tidhi fa utiya bicos rasuulka waxaa loo keena weel caana ku jiraan markaa ayuu ka cabay sala allahu calayh wasalam markuu cabay waxau sameeyo u fiiriso uma naawalaha nabiyu sala allahu calayh wasalam nabigu caaisha ayuu u dhiibay markuu isagu cabow u bilaabay fakhafadat ra'saha wastaxyir madaxa ayay raaricisay wayna sariigatay oo way yaro cabsatay asma waxay tidhi faintahartuha waan horaday waxaan ku yidhi khudii min yadi nabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga gacantiisa ka qaado oo caanaha cab oo waxaad yeeshaa is yani dhireesgeli nabigu kuma qaylin maxaa yeelay waa habeenkii isugu horreeyey hadal inaad ku bilowda iyo qaylama'an tartiibayo ugu dhiibay waana ka aamusanya waana usoo taagaya tartiibba hoo camal u leeyahay sidaa weeye marka habeenka ugu horreeya mulaadafka aada ayaa loo baahan yahay way xishootay caaisha waxaa ka muuqdeen nooc khajil ah khajilkana waa lagama maarmaan maxaa yeele meesha waa arrin jirta waxaa la doonayaa ninku caasifadiisa inuu ilaaliyo meeshaan waxaa ku sugan duruus shabaabka la siinayo tasarufkooda ku cayaara habeenka hore curuuska ou rasuulkii siinaya sala allahu calayh wasalam waa in caqli iyo deganaan iyo wanaag la isticmaalo xataa marka jinsigu dhex marayo laysu tegayo waa in la ilaaliyaa sariirta iyo wanaagga habeenka hore khuduuro gaar ayuu leeyahay waxay tidhi inantari asma fa akhadat fa sharibat shay-a caaisha way qaadata caanihii shay ayay cabtay rasuulku markaas ayuu ku yidhi acdii tarabaki macnaa sadiiqaatiki waxyaalaha kaa soo haray gabdhaha saaxiibada asii waxa qaatay asma iyo gabdho kale way cabeen nabigii oo meesha jooga oo inaan hadday hortaada biyo ku cabto ee ma aha mashaakil kuma sugna sharciga islaamka hadday ku sugan tahay oy xijaabkeeda iyo wanaaggeeda iyo arrinteedii wadato waxaa laga yaabaa gabadh biyo hadday halkaa ku cabto in la yidhaha maxay biyo halkaa ugu cabaysaa inantu inay nin ajnabiya cunto ku darataan la ogolayn laakiin gabadha haddii biyo la siiyo oo anugu ama soo taago oy cabto mushkila kuma sugna waayo rasuulkii markay sawjadu qaba cabay waxay ku ku yidhi saaxiibadaasi saaxiibadiina qolkay kula jiraan meel kalama jiraan xadiidka isaga imaamu axmed iyo kayrkii baa sanad saxiixa ku soo saaray sharcigu wax walba meesha ugu talagelay in la geeyaa la doonayaa habeenka la dhiso inanta yaan lagu xadgudbin ha la ilaaliyo arrimo badan yaan laysgaarsiinin in laysnaco habeenka asaga ah abulfaraj wuxuu yidhi waxyaalo badan ayaa rag badan laga helay haddii aan munaasabada kalaam kaa qaadanno inuu ninku dharka iska dhigo kulligii ee uu halkaa ka soo ordo waa mashaakil gabdhaha caalimiyaadka ah oo ku cilmila cilmiga nafsiyaadka ah oo ayagu aad u garanaya maamulka guryaha waxay yidhaahdeen waxaa waajib ku ah ninku marka uu dharkiisa iska dhigayo inuu isaga dhigo shakli aan ugu yeerayn inantu inay la yaabto ay ka cararto shakli noocaasa waa inuu isticmaalo isagoo inantii la jooga oo inanta wixii loo baahnay ee qublo iyo istimtaaca ay dhex mareen ayaa arrinkan loo baahan yahay laakiin inuu takabaanka soo surto isagoo halkaa taagan waxay ka dayriyeen gabdhaha muslimimaadka oo cilmiga nafsiyaadka garanaya rijaasha islaamkaana waxay ka soo naqliyeen arrin dhib badan waxay weliba gobolkood yidhaahdeen mutlaqba ma banaana inuu ninku isku soo qaawiyo meel inanta ka durugsan ee ay aaladiisa u jeedo ayadoon weli waxaan waxba ka garanayn oo inan yar ah laga yaabee inay inta argagaxdo gurga ka cararto waa suuragal ninku markuu haweentiisa jamaacayo ama sawjadiisa yani addoontiisa farjiga kama eegi karo indhala-aan ayou dhaxalsiin xadiidkaasu waa mawduuc waana been sida saxiixa xaaladda jamaaca ninku haweentiisa wuu eegi karaa ayadu way eegi kartaa ilaah baana u baneeyey in laysjameeco oo la wada mayrto oo ay wax walba wada dhex maraan laakiin ninka iyo haweenta hadday farjiga iska eegaan baras baa imaanaya indha waa la indhabeenayaa ama ma ahan caaishaa tiri nabiga farjigiisa weli ma arki adilada sidaa u hadashay kulliga been weeye kuwa odhanaya dharka yaan layska dhigina sidaa oo kale weeye caaisha iyo nabiga wada mayranayaan arki doonaa sala allahu calayh wasalam markaysay ku sheegeen waxaa middo kale waxyaabaha odhanaya markaad wada joogtaan hadal ha isku soo qaadinina ama dharka meel ha dhiganina kulligood waa manaakiir bay culimmadu yidhaahdeen waxaa la doonayaa ninka iyo haweentuba inay ku dadaalaan sharcigu sidau yahay oo rabbi laga boqo subxaana wa tacaala inuu ninka haweenta cawradeeda fiiriyo waa la ogolyahay ayadana waa loo ogolyahay cagsi mushkila ma jirto labadaba midda kale dawqa islaamiga iyo macaanka islaamiga ayaa sidaa keenaya sidee labada qofood ay u wada noolyi inaysan isu eegi karaynin oo cajaa'ib waxyaalahay dadka gobol ku hadlayaan waxaa dhacday haddoo ka hor xaafilad curuus ah waxaa la sheegay sida uu ibnuljawsi soo naqliyey xafladii curuuska markay intahootay oy dhammaatay ninkii ayaa haweentii gurga loo geliyey halkaas ayaa looga dareeray munaasaba markii looga dareeray inantuna aad bay u yareed dabcan waxaa laga yaabaa inuu nin aan caqli iyo oqon lahayn oo ahaa mindhaay waxuu is-ag taagay derbiga halkaa isagoo taagan buu dharkii ka soo siimo ficlan inantii markay ninka aaladiisa indhaha ku dhifatay iyo sida ay arrintiisu tahay albaabka ayay halhaleel uga baxday ilaa ay ka dhimatay ama u ka geeriyoodana waa diiday inay kusoo laabato lagama yaabo bay tidhi xataa ayadii dhaban argagaxya sasaa ku dhacay marka waxaa loo baahan yahay leyladaas ayada ah inaan barobarayn lagu tilaabsan inantii la qanciyo sida ay muslimiinta qaarkood sameeyeen nin iyo waxaa laysu aroosiyey gaba muslim muslimiinta ka mida taabiciyiinta ah inantii waxay ku tiri markii guriga laysugu tegey war nin yahow muslimka halkaa fadhiiso dabcigaaga iyo arrimahaaga ii sharax ama waan kuu sharxayaa nolosheenna waxay noqon lahaydna aan maanta dejinno run ahaan waxay ay deexgeen khad wanaagsan waana ay ku liibaaneen marka si dhimrin talaaduf naxariis wanaag ayaa la doonayaa laakiin qajajaja iyo isqalmarooji iyo rabti roorsanaya qaali sidiis inay xaaladdu noqoto sida ay ragga iyo dumarka u badan yihiin qaarkood khayr darro weeye bal ha laga fiirsado xaaladda ah mawduuca inkastoonan war ka haynin haddana diinta ayaanu akrinay marka waxaa la doonayaa dadku inay ka fakeraan oo ay aada iyo aada mawduucan uga baaraan degaan ninka haweenta marka loo soo curusiyo laylatu zafaaf waxuu akrinayo ama ayadu akrinayso rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxau yidhi idaa tasawaja axadukum imra'a faliyaakud binaasiyatiha axadkiin hadduu haween soo guursado madaxeeda meesha ugu horrayda ha qabto tinta ah alla magaciisa ha sheego subxaanahu wa tacaala baraka ha ugu duceeyo hana yidhaahdo allahuma inii asaluka min khayriha wakayri maa jabaltaha calayk wa acuudu bika min shariha wa shari maa jabaltaha calayk sidaa ha yidhaahdo uu yidhi sala allahu alay wasalam ilaah khayrkeedaan ku warsanaya khayrkaad ku dabeecayday sharteedaan kaa magangelaya shartaad ku dabeecaysay ayaduna ha tidhaahdo allahuma inii asaluka min khayri wa khayri maa jabaltaha calayk ilaah khayrkiisa iyo khayrkaad ku dabeecaysaan ku su-aalanaya shartiisaan kaa magangelaya shartaad ku dabeecaysay ducadaasaa laga wada doonayaa nin iyo haweenba habeenka laysu keeno qof walbaa qofka kalayo kooda ka qabanaya ducadaas u akrinaya ragga iyo dumarka waa laga wada doonayaa ka digtoonaada digtoone kulligeed tamaa'imta makaraanada iyo uqarqaraha shaydaanku qoray maxaa yeelay tamaa'imtu waa shirki man tacallaqa tamiimatan falaa atama allah usrada islaamiga waa inay noqotaa mid waaciyad ah oo xagga ilaalisoo xifdidsa oo diinta fahansan oo bidcada ka duufsan iyo khuraafaadka iyo waxyaalaha buunka oo dadka maanta jira ee dajaalinta ay samaynayaan rabbi ka cabsada subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo laga durgaa dadka khayaanada badan leh sida nimanka yibirada la yidhaah oo guryaha yimaada oo yihaa waxaana la ka siiya haddii kale naagtaan qaadanaynaa ama ilma dhali mayso sidii ninkii ku beeraa shaydaan weeye sharciga islaamkana waa ku cayaara rabbigii ka cabsadoo xaqan showgay u ilaaliya oo alla diintiisa ha lagu dhaqmo waxaa kaloo la doonayaa ninkay haweenta gurga marka laysugu keeno oy ducada akriyaan intaysan dukuul iyo istimtaax isugu tegin waa inay salaa dukadaan cabdullahi ibni mascuud ninka la yidhaah waxa u dardaarmay rajul shaab ah waxaa la doonayaa ninka muslimka ah iyo inantoo inay salaa dukadaan maxaa yeele cabdullahi bini mascuud rajul shaab ah oo gabar shaabada guursada ayuu u dardaarmay waxauna ku yidhi rajulkii maxaan samaynayaa haddaan ka baqo inaan inanta isu caroonno markaan isu nimaadno waxau cabdullaahi amray inay laba ragca gadaalkiisa ku dukato u yidhaahdo allahuma baarik lii fii ahli wa baarik lahum fiya ilaahu aniga ahalkayga ii barakay ayugana aniga ii barakay oo isukaayo barakay allahuma asmac baynanaa maa jamacta bikhayr wafariq baynana idaa faragta bikhayr allah ayow in alla intaadna kulminaysa khayr nagu kulmi haddaadna kala geysana khayr nagu kala gey muslimiintu marka waxay yidhaahdeen salafkii sidaa ayaa laga soo naqliyey in badan oo ka mid ah ducadaas iyo salaadaas iyo khayrka iyo allabarigaas ayaa loo baahan yahay waana arrin aad u wanaagsan in macnawiyaadka ninka iyo haweenta sala loo soo qaado layladaas ayada ah oo sawjaynka waxaa loogu yeerayaa wanaag iyo fiicnaan iyo inay khayrka ka shaqeeyaan habeenka asaga ah iyo habeen walbaba marka salaadaas ayadana iyo ducadaas inay la yimaadiin waa laga doonayaa inay wanaag ku sheekaystaan ayaa la rabaa gabdhaha muslimaadkaa nimankooda markay la hadlayaan waa inay hadal dabacsan ku hadlaan nimanka ajaanibtaana hadallada gabal waa inaysan kula hadlin waana inay iska ilaaliyaan sidii inanti ibnujawna ay nebiga ku tiri alle ayaan kaa magangelaya hadallo la kahdo waa inay iska dhowraan xaqa waa inay ku socdaan samaanta iyo wanaagga waa inay la yimaadiin mar walbaba allaha laga baqo oo xaqa dadkiisa ha la noqdo oo yaan diinta islaamka lagu cayaarin ninka iyo haweentu waxa ay ku dhawaaqayaan jamaaca agtiisa waxaa habboon sawsku marka uu tegayo ahalkiisa inuu yidhaahdo bismi illaah allahuma janibna shaydaan wa janib shaydaana maa rasaqtana allahayow magacaagaan isku dhowraynaa allahayow shaydaanka naga durji waxaad annaga nagu arsuqdana shaydaanka ka durji xadiidka bukhaari baa soo saaray rasuulka sal allahu calayh wasalam waxau sheegay ou caddeeyey sala allahu calayh wasalam ninka iyo haweenta qofkood hadduu akriyo ducadaa hameenkay isu tegayaan amay wada akriyaan alla hadduu dhexdooda canug ka qadaro rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu caddeeyey sawjka iyo sawjadiisu hadday ducadaa akriyaan mar walbay isugu tegayaan jamaac haddii alla beynkooda walad ka qadaro inaan waladkaa shaydaanku dhibi karin sidaas ayuu sheegay sala allahu calayh wasalam loolama jeedo canuga dembi kama dhacayo ee waxaa laga wadaa canug shaydaanku watay oo bilkuliye diinta uga tegey oo aan daradkiisa ka soo laabanin canugu ma noqonayo marka rabbi ha laga boqo ayadoo alla darti loola jeedo ducadaas ha la ilaaliyo oo yaan la halmaamin haddii kale mahmaahyada beenta ah oo ay soomaalidu tidhaahdo nin baa lagu yidhi haweentaada markaad u tegayso bismillahi ma tiraahdaa ee wuxuu yidhi aawa miir markay kuu dhammaato si alxamdulilah aawa mas hadalka asaga inta la qaato ha la yidhaahdo awal baa laga hadlay caadadii gaalada ayaa sidii loogu dhammayaa qofka inay diintu wax ka bedesho suluugdiisa iyo akhlaaqdiisa iyo hagaajidaa la doonaya rabbigii inka cabsadoo nusuusta yaan lagu tumanin xaaraan weeye in la filiyo sirta istimtaaca marka ninka iyo haweenta istimtaac u dhex marayo sirta dhex marta in la firiyaa mamnuuc weeye allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala faasaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilqaybi bima xafida allah gabdhaha saalixaadka oo qaanitaadka oo alla adeecsan waa kuwo ilaaliya marka laga maqan yahay wixii alla ilaalintooda ka dalbay ayay ilaaliyaan sirta ma firiyaan xumaan iyo qurun guryaha kuma sameeyaan iyo naftooda midnaba wax walbay xifdinayaan oo alla xifdiya ku yidhi sirta dhex marta ninkayo haweentoo istimtaaca in la fiiriyo lama ogola asmaa bintu yaziid waxay tidhi rasuulka sala allahu calayh wasalam rag iyo dumar iyadoo la ag jooga ayuu yidhi nin haddii uu haweentiisa la kulmo waxau mudeeyay inuu wax ka sheego iyaduna ay wax sheegtay qabraan wixii dhex maray saas ma idinka dhexdaalayo arrinkaasuma dhaca kulli way aamuseen waxaa yidhi bay tihi wallahi yaa rasuul allah inahuna la yafcalna wa inahum la yafcaluun rasuulka allow allaan ku dhaartay iyo dumarkuna waxa ninka iyo haweenta iyo ninkeeda dhex mara way sheegaan ragguna way sheegaan waana laysugu taanaaba waxa ay isku sameeyaan rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa tafcalu sidaa ha samaynina inamaa dalika shaydaan ninka haweentiisa ka sheekeeya waa shaydaan laqiya shaydaanatan fii dariiqi faqashiyaha wannaasu yanduruun waa shaydaan shaydaanad waddada kula kulmay oo waddada bartankeeda ku jameecay dadka oo eegaya saas ayuu la mid yaha uu yidhi sala allahu calayh wasalam ninka istimtaaca haweentiisa iyo asagaa dhex maray ka sheekeeyey iyo inanta ka sheekaysay waa shaydaan iyo shaydaanadu waddada isku dooday ayadoo la eegayo khayrbara waxay ka qabaan xadiidka asaga ah imaam axmed baa soo saaray shawaahid badan buu leeyahay darasidu xasan buu gaaraya macalasafi shadiid rijaal maanta jirtaa saaxiibadood ayay u sifeeyaan waxay haweentooda ku samaynayaan ilaa ay gabalkood sifeeyaan jamaalu imra'ati ilaa ay ragga gabalkaada haweenta quruxdooda halkaasaasay uga taala shanshadeedu waa nooca xidhicad noocaas ilaa ay ragga gabal gaareen sida haweenka ay haweenkooda haween loogaga sheekaynayo mid islaameed naar ou qabo inay caashaqeen waayo waxa marka lagugu badbidiyo oo lagu ququrxiyo oo lagu dhalaaliyo la yidhaha walla si haweentaydu u tahay walla sida ay tahay walla si ay sintaaca ugu fiican tahay khalaas shaydaanka waa iska jeclaanaya marka maanta dambe natiijadii maxay noqonaysaa oo usoo dawanaynaya markii rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala war waxaa ilaahay astur bou u sameeyey waxaa arkaysaa guurka qaylihiisa ambiyadii ilaahay baa loo diray oo sunno looga dhigay qaymaha guurka taasaa ku caddaynaysa sunnatul ambiyaa lagama dhigay haddousan qaymo lahayn haddana waxaa laysku samaynayo labadaa qofood dhex maraya ilaahay sow marada ugu delay waa ujeedaa guri baa loo sameeyo halaga idan dalbaa la yidhi ninka iyo haweenta waxaa u bannaan inay iska arkaan waxa makhluuqa kale iska arki karin see ku fakerteen waxaa labadiinu samaydeen oo adinka aad iskugu raaxaysanayseen inaad inta dariiqa iyo waddada timaadahay afkiina la taagtaan waa maxay waxaa tiin orgi dhoolaala iyo yani ridhoolaalaniyatiin waa maxay waxaa kale war allaha laga baqo subxaana wa tacaala shabaab maanta jiraana kuwa xishooda maaha aad bay u qayb garan yihiin waa inaan arrinkaa la tirin waa in la ilaaliyo sumcadda ku saabsan sirta istimtaaca in la xifdiyaa la doonayaa rabbi ha laga baqo subxaana wa tacaala habeenka uu ninku caruuso subaxnimadeeda waxau samaynayo waxaa ku habboon ninku habeenka u curiso subaxnimadeeda inuu qaraabadiisa soo salaamo saaxiibadii oo u duceeyo ayaguna isaga u duceeyaan waxaana u daliila rasuulka sala allahu calayh wasalam owlaba idaa buniya bizaynaba zaynaba markii loo dhisay welime ayuu sameeyey muslimiinta muufayi hilibbow ka dharjiyey uma kharaja ilaa ummahaati almu'miniin wuxuu aada haweenka uu qabo kale ummahaatu lmu'miniin ah fasallama calayhina wadacaa lahuna wasallamna calayhi wadacawna lahu u fiirso ummahaati lmu'miniinba waa haweenkiisii kale markuu xala curuusay maalintiina la cunay alaabtii curuuska markaa uu gabdhihii soo salaam uu qabay waa salaamay waa u duceeyey waa wanaajiyey ayaguna way salaameen way u duceeyeen rabbi ha ku barakeeyo sawjadaada ayay yidhaahdeen kaana yafcalu dalika sabiixata banaa'i habeenka gabadha loo guri geeyo subaxnimadeeda saasuu nabigu samayn jiray annagana waxaan yidhi guriga lagala baxo haa toobaa ugu jiraa toobada macnaheedama waxaad mooda guriga kuxeer raba loola jeedo oo gurka ka soo wawareega ordaa reerka soo salaama oo banaanka u baxa oo inanta ilfuur indhaha ka gasha ha ku noqonina marmar gabdhaha la sheekaysata waa kaleeye af waxaad arkaysaa toddobaadkii baan ku jiraa oo ninkii le halkaas ugu hurraa war waxaa loola jeeda toddobaadka ma taqaanaa waxaa toddobaadka laga wadaa ninku hadduu haweyn kale leeyahay gabadh cusubna uu soo guursado weliga guursan toddoba habeen waa inuu ayada la gooni noqdaa uusan haweenka kala aadin macnaha saasaa loola jeedaa ee toddobaadka gurga yuurab lagama wado rag baa jamaacaadka ka haray rag baa jimcada ka haray rag baa waxay dhaheen qolka ka bixi mayna sariirtu taallo dadku bixi waayo war waxbaan darana war ilaa haddaan dadku waxaysan yani islaamka galayn wax walba waa kuhadlaya war allaha laga bogo subxaana wa tacaala xadiidka nisaa-i baa soo saara sanadkiisu waa saxiix taas ayaa la doonayaa muslimiintu inay sameeyaan allaha laga bogo subxaana wa tacaala shahrul casal bisha la yidhaahdo bisha yani malabka waa bisha curuuskeed waxyaalo badan baa la doonaya in lagu dadaalo ninka waxaa laga doonayaa yeenta muslimadda labadu markay jamac isugu tegayaan inay rajaynayaan alla inuu walad siiyo islaamka wax u qabta oo dadka surcada culamada kamid noqdo markay u soo daahirto inay jamac isugu laabtaan waxaa laga doonayaa inay qubaystaan sida fiican ama ay wayse qaataan haddaysan intaas samaynaynin waa inay istanjoodaan qaadiciyaal waxau yidhi istaja haddii lala yimaado xilintuna waa xoogaadaysaan nashaadna way helayaan taas ayaa loo baahanya waxay culammadu yidhaahdeen axsanu awqaati iljamaaca jamaaca awqaadiisa waxa ugu fiican ninka iyo haweentiisa wakti ay jamaac ku kulmaan waxa ugu wanaag badan salaada fajarka marka la dukado cabaar ka gadaado marka salaada fajarka la dukado cabaar la wardiyo qur-aan yaro la akristo oo ninka iyo haweentu xaal seexdeen oo mastariixuljismi walfigreedi oo jismigooda iyo fikradoodu raaxaysatay markaasaa jamaaca ugu fiican yahay waa awqaadda ugu wanaagsan markaa ka gadaa haddii ay cabaar qajac ka siiyaan in yar waa arrin aad u fiican waa musca cadiima raaxa weyn oo weyn oo kaya badan weyn laakiin iyadoo la dhigibsan yahay oo la tabcaansan yahay oo la soo daalay haddii laysu tago wixii faa'iida noocaasa laga gaari maayo nafsiina ayadoo jirtoo jirku degan yahay ayuu arrinkagala fiican yahay markaa ka gadaana cabaar yar la nasto weliba waxaa loo baahaya marka jamaac u dhacayo inaan calooshu aada u buuxin isagoo ninku aada u dhargan yahay ama inantu yeerku ka badatay faa'iida malaho cuntada waa inay khafiif tahay caloosha ku jirtaa saasaa la doonayaa ha isaga cayaarinina munaasabadaa qiimaha badan leh arrinkaan waa arrin loo baahan yahay sidaa muslimiinta ayaanu ka soo naqlinay markaan baxsi badan mawduuca u galnay arrintaas ayaanu soo ogaanay marka muslimiintaa ku dadaaleen waxaa la doonayaa inay ilaaliyaan cishqigooda iyo maxabbadooda iyo raaxada ka dhaxaysa taas ayaa la doonayaa in la ilaaliyo galayo qofbana dadka kale inuu u raaxeeyaa la doonaya ninku inunta inanta dulqonaaswa ka dhaqaaqo ayadoon ayadoo danaheeda gudan ma ahan rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala ninka marka soojadiisa u tegayo sida ugu tegayo iyo ehelkiisa alla subxaana wa tacaala waxau yidhi uxilla lakum laylata siyaami rafat ilaa nisaa'ikum hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna habeenka ramadaanka waxaa la idiin rugseeyey rafat jamaa in lagu hadlo culamada mufasiriintu waxay nagu dhihi jireen markay noo akrinayaan waxaa la idiin rugseeyo xoogaha afku uusan jeclayn oo nin weyn oo islaanta ku oranaya naa soo diyaar garoow afka waa ka fiican waa laga fiican yahay laakiin afka way ku fiican tahay ragga sidaa yidhi waa ragahan weli mawduuca u fiirsan baad moodaa ee rafadka waxaa loola jeedaa jamaac ku warramidi oo rafadka waa kinaayatun cani iljamaac jamaaca lagu warramoo soo diyaargarow inanta lagu yidhaahdo waxaa u gaali ah haweenkiin inaad u hadashaan labis bay idin yihiin adinkuna labisaad u tihin war haddii labis laysku laysu yahay hala wada jiidsado istimtaac taa yacni salaaxi jirka layska salaaxo shumin yacni qofka oo qofka kale carabkiisa nuuga ha dhacdo nabigana saasaa ka sugan maynanta carabkeeda allah ayuu leeyahay waa nindhan oo weyn nagaa ajaanibta waa kudul seexdaan haweentooda ma kala inay sidaa yeelaan billa calay alla raggaad maanta jira gaab darana iyo dumar maanta jooga ma ragga iyo dumarka maanta joogaa karti u leh ilaa in alla u naxariista maane in faruuriyo layska nuugo carab layska nuugo laysumiyo faraha layska leefo arrin adag weeye haddaadna samayn xayaatada guurka weliba ay idin dhiman tahay eeba mar kale alla idin gaarsiiyo sidaas bay xaaladdu noqonaysaa habaysaa suro sharafta iyo wanaagga ha lagu dadaalo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi markuu kaka sheekaynayay sida dumarka loogu tegayo nisaa'ukum carfun lakum faatuu carfakum annaa shi'tum haweenkiinu waxay idiin yihiin beer beertiinna si alla sidaad doontaan ugu taga weye si alla saad doontaan beerta waa macarka farjiga ma aha macarka saxarada in gabadha laga janaaco iyo in afka looga deeyo siday saaya ayaa suuqa maanta jira oo wax kale aysan gelinayn iyo in la isticmaalo kilkisheeda iyo in la isticmaalo dhabarkeeda ama sineeda hada laa yajuus jamaacu macal mucayana wey inta kale istimtaac iyo raaxa la ogolaya waxyaabaha kale rag maanta jira ku tilaabsanayaan bakti weye waxaad arkaysaa marka ay kuu sheekeeyaan qarbiyiinta iyo dadka shadaadiinta ee diisiga ku hallaabay waxay ku leeyihiin nooba kici maydo noona dhadhabi maayo ina loo nuuga maahane ka warrabxas balse rabdaradu meeshay gaarto u fiirso annaa shiitu marka laleeyahay yuhuudda waxay yidhaahdeen ninku hadduu haweentiisa jamaca iyadoo sii jeeda farjigaba ha ka jamacee wiil waxay dhalaysaa ama canug il waliisiya oo weersho ah hadalkaas waa la radinaya ama ha jiifto ama ha fadhiyo ama ha taagnaato ama ha sii jeedo ama ha soo jeedo siday say doonta arrintan noqoto adinku ka heshaan si allata adinku ka heshaan laakiin maxalku waa inuu farjiga noqdaa maxalkii loogu talagalay waa inuu noqdaa meel kala maya taas ayaa la doonaya waxaana la sheegay qurayshku inay ayagu waktigii hore siyaaa ficnay isticmaali jireen oo ansaabtu ay ka ogo ogeen marka waa la baray calaa kulli xaal qurayshta ayaa ku dheeraysa baa la yidhaha ee ansaabta halliga kaliya ka yaqiinay waxay u tegi jireen muqbilaad mudbiraad musalqiyaad ku macaantada haweenkiina ayagoo muqbilaad ah oo idin soo eegaya ayagoo mudbiraadoo sii jeeda ayagoo musalqiyaadoo jeega jeega u jiifa si xalaysay doonta arrintaa noqoto sida ay ninkaa iyo haweentaasu ka helaan laakiin maxalku macankee noqdo waxaa gurgaan loo sameeyo labadan qofood laysugu qariyaa meesha ku jira saad rabtina idinku yeela laakiin arrinta yaan la bedeli ama ninka haweentiisa ka jamaaca maxalka saxarada naxariista ilaahay ma arko ajri iyo sawaab ayaa laga helaa jamaaca rasuulka sala allahu calayh wasalam xadiis saxiix ayaasuu ku yidhi wa fii budci axadikum sadaqa ninku hadduu haweentiisa jamaaca ugu tago ajir baa laga siinayaa oy saxaabadu yidhaahdeen mashahwadeenaan ajir ka helayna haddaan gudanno war haddaad sinaysataan sow dembi la idin qori maayuu yidhi haa bay yidhahdeen war haddaad xaaraan ugu tagtaanna saasoo kale ajir la idinkugu qori muu yidhi sala allahu calayh wasalam sida xaaraanta haddii loogu tago dembi laysugu qorayo marka akhlaaq wanaagsan iyo sharaf iyo deganaan iyo labada qofoodoo qof walba wixii uu raalli kayo ka helo qofka kale oo u sameeyo anuu istimtaaca saasa baan u doonaya caawa isaba waayahay wax haddan sharcigu diiday walaalahaye laakiin amaakinta aanu tilmaamay yaan lagu tilaabsanin waa idiin roon tahay rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala waxaa kaloo la doonayaa ninku inuu jamaac ugu tago maalinta jimcaal ehelkiisa waayo rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu ammaanay man gasala yowma aljumca wاktasala wabakara wاbtakara wamashaa walam yarkab wadana min alislaam min alimaam واجتمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها أبو داود النساء ابن ماجه سنة لا يكون عليه ما ليس الجمعة منك ما يرتاح والجماعة كسوة ما يرتاح ويجي إذا مثل وقت من الجماعات أما يعني كل قومي إلى مركع كجلا سعر هاي إنت جمعة أم يرتاح كلا هاي إيه اللي قيلان دابت كلنا إمام تقول هذا أو بقى هاي وعن ربه يقول سعي tilaab walbow qaado halkii luga uu ku tilaabsada waxaa loo qorayaa hal sano ajrigeeda siyaamkeeda iyo qiyaamkeeda hal sano isagoo soomaal oo qiyaamileyl u taagnaa maalinta jimcaadu kusima janaaba mayrtoo nabigu yidhi oo muslimiintu waxay yidhaahdeen waa loo baahayay ninku inuu masaajidka una kallao ouna soo jabeeco dumarka bay leeyahay sababtu waa maxay degaan shahwadiisii oo degan isagoo nadiif ah soo quraacanay haddii aan soon waajibuhu jirin wax walbaba ay u degan yihiin buu soo aada meeshii oo haweenka waddada ku soo maray kuwa masaajid kula kulma aan hanqanaacayin taasaa la doonaya marka arrintaasi arrin wanaagsan weeye waa waa loo baahanya laakiin wax laasima ma aha arrimahaas waxaa la doonaya in la ilaaliyo oo rabbi laga boqo xaaraan waxa ah haweenta in janaa-a loogaga tago maharka waladka meel aan ahayn fa'tuu waxartakum anaa shi'tum buu alla yidhi uga taga maharka beerashada wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam laa yanduru illahu ilaa rajulin ya'ti imra'ata fii duburiha ilaahay naxariis kuma eegee waa u caroodaa lacnadowna dusha ka saara ninka haweentiisa ka janaaca maharka saxarada ilaahay waa u caroodaa meel kale maxaad u malaynaysaa maharkii saxarada haddii la diido afka ka waran waa cajaa'ib ninka hadday haweentiisu gacanteeda uga soo saarto biyaha waa la ogolyahay inta yani istimtaaciyo taataabash ayagoo jirta laakiin amaakintaas inuu jameec ugu taga xaaraan weeye nasaa-i baa sanad saxiixa ku soo saaray waxuu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam man ataa caa'idan aw imra'atan fii duburiha aw kaahinan fasadaqaw bimaa yaquul faqad kafara bimaa unzila calaa maxamed naag xayd qabta ninkii jameec ugu tegay ama yani maxalka saxarada ka jameecay ama ninka dhulka faaliyo curaadka u tegay u rugayo wax u sheegayo waa ku gaaloobay wixii nebi maxamed lagu soo dejiyey sala allahu calayh wasalam sidaas ayuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam waatuu rasuulku xadiidku yidhi aqbil waadbir sii jeedi ama soo jeedi laakiin wastaqi dubura walcayda yani maxalka saxaradana ka baqo gabadhu markay ay qabsanaa jameexa ugu tegi saasuu oranaya sala allahu calayh wasalam adila saxiixa sunanku qorayaan baa sidaa caddaynaysa ورب كعبتها رسولك واسع حديث يا عقوية إن الله لا يستحي من الحق فلا تأتوا النساء في أدبارهن ولله حق كما حسوه أو حتى ليس ولا أقال أو ضمرك أو تجنين محرك الصحراء إن لولا الجزء ولا محرك الأبري وغسك واستمتع الله تبارك لك سيدا يومي صلى الله عليه وسلم ورب هذا قبر الدين صلى الله عليه حرام ويهوان حيث فإنت الله مطلب الله وحده سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيط قل هو ألم فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله وحده وحي في السؤال يعني حيث حديثا waxaa ku jira xaydku waa ad waa qurub qofkana waa dhibayaa waana karaya ee dumarku markay xaydka qabaan ha jameecinina xaydka markay qabaan ka durga nabigu xadiis buhaa muslim ku sugan buu ku fasiray waxau yidhi isnacuu kulla shay ila nikaax wax walba ku sameeya jamaca maahana jamacila la diidan yahay waa lala jiibsanaya waxbaa lala cunaya waa lagu istimtaacaya waa lahay laakiin jamaca maya rabbi ha laga bogo subxaana watacaala ha u dhowaanina inaad dareecnaa ilaa ay ka daahir noqonayaan markay daahir noqdaanna uga taga meeshii alla uga taga idinku yidhi meel walba maahan waa meeshii alla tegitaankeeda ogolaaday alla dadka tawbadkeenka badan iyo kuwa dahaara qaadashada badan waa u jecelyaen ee rabbi ka cabsado diinta ilaaliyo oo xagga koyna ku socda naag xaaidaan ninkii jamaac ugu tegay ama maxalka saxaarada ka jameecay ama curaad u rumeeyo waxuu sheegayo waa ku gaaloobay waxa nabi maxamed ugu soo dejiyey abu daawuud iyo tirmidi iyo nisaa baa qoray waa xadiis saxiixa rasuulka sala allahu calayh wasalam dumarkiisa xaydka qaba marka uu tegayo oo la kulmayo la jirsanayo macnaha alqaa calaa farjiha tawban uma sanaaca naaraad taasi caaisha leeda farjiga ayuu marag ka saaray wax alla wuxuu rabo markaa ku samaynayo ama ha noqoto gubiyo sumia ama ha noqoto la jiibsi ama ha noqoto jirkeeda la taabto ayadoon jirkeeda kale waxba ka xigin inta farjiga ku aadan oo xudunta iyo wax yaroo ka hooseeyo ah ayuu ku xirayaa maro saasuu yeelaya jamaciga la diidaya jirkeeda kaloo dhan waa u banaayo gobay la wantaas naarcayd qabtaa hadday kugu neefsato wejigaa finiicaya ka soo baxayaan balaayaday aaminsantay soomaalidu halkaasa ku baxda midda kale waxay dhaheen waa waalaaya yay ku taabani midda kale waxay yidhahdeen yay kuu soo dhowaani midda kale waxay yidhahdeen yaysan cibriyaha iska jarin yaysan tinta sallaysanin yaysan war balaayadan oo dhan waa qurun meel laga keenaan la gelani war wax walba waa loo ogolya inantaas cibaadada ii kamida oo loo digaya jamaaca maahan warama ka baxay wayaan diinta lagu cayaaray war waxaa la sheegayaa wax ma ahan dad baa inta ku ta'asuro leeyahay ay leeyihin ma naagcayd qabtaa iis hadday iisoo dhawaato waaba iisoo urinin subxaanaka yaa ilaahi rasuulka sala allahu alayh wasalam isagoo dumarkiisa la hurdaya sida adilata ay caddaynayaan ayay marada ku xaydhayeen inta ka qaado oo dhiigga ka soo dhaqo marada asagee dhiigga inanta dhaqaya ayuu ku dukanayay dabeeca wanaagsana waa ninkay ninka saa yeelaya oo rabbiga ka cabso rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala waxaa laga doonayaa ninka muslimka inuu awradiisa qariyo ilaa haweentiisa maahan sawjadiisa laakiin ka qarin maayo macaawiya ibnu xayda wuxuu yidhi rasuulka waxaan ku idhi cawradeenna yaan ka qarina yaasanan aana ka qarinayn wuxuu rasuulku ku yidhi ixfid cawrataka ilaa min zawjatika aw maa malakat yamiinuka cawradaada ilaali haweentaada iyo addoonta ay gacantaadu haatay oo sida haweentaada aad ugu tegtid maaane yacni cawradaada ilaali abu daawud iyo tirmidi iyo keyrkood asaar kusoo saaro wanaagsan haddii rag iyo raga islamin ka warran bu yidhi maya wy axadyowsan cawradaada arkin aan sawjadaada ahayn bu yidhi sala allahu alay wasalam nin inuu nin cawradiisa fiiriyaa waa mamnuuc inay gabar gabar cawradeeda fiirataa waa mamnuuc laba nin oon bar qabin inay hal maro wada hudaan waa mamnuuc laba dumara inay hal maro wada hudaan oon bar kala qabin waa mamnuuc nin iyo haweenta isqabaa hal go-bay wada hudanayaan xadiidkaas macnaha tusiye muslim iyo keyrkaa qoray adilo badan baa caddaynaysa nusuusta akriya oo rabbigii ka cabsado xagga ku socda laba qofkood oo dad ha hal mar ha wada hudelayo oo wax kale xiga lahaday waa nin iyo haween isqabaa waxaa soo raaca hooyo baal gelinaysa canug ayadu ay dhashoon waxba kala gelinayn oo naaskeeda u daynaysa taasaa soo raacda wax kalo halkaas soo gelayo soo raaci karaa ma jiraan marka arrimahaas dad ilaaliyo alla ka baqda warba ha la noqdo war dal diinta islaamka ha la ilaaliyo war miyaadan dad muslimiin ahayno aan xaqa ilaalinayn waxaa wanaagsan ninka iyo haweentu markay jamaac isugu tagaan ka gadaal inay mayrtaan oo ay dhexda inta biyadhitaan wada mayrtaan ama isugu kusoo wada mayrtaan rasuulka sala allahu calayh wasalam waa la mayran jiray caaisho sida adiladu caddaynayso midda kale waxaa wanaagsan ninka iyo haweentiisa markay jamaac isugu tagaan waayo haddana mar kale inay isu laabtaan doonayaan inay mayrtaan waayo xadiid baa ku soo arooray idaa ataa axadikum ahla uma araada an yacuud fal yatawada baynahumaa wudu'a riwaayado kale qubays bay sheegayaan hadduu ninku haweentiisa jamaac ugu tago mar kale ku laabanayo inta udhexayda ama weysaqaad ha la yimaado ama qubays haadaa asgaa wa adyab wa adhar buu nabigu yidhi saasaa nadiifnimo badan daahirnimo badan wanaag badan jirka uraaq u fiicnaan badan axaadiis fara badan oo saxiixa oo macnaha sheegaysaa soo aroortay in la istanjoogo la weyso qaaso calaqal ama qubays lala yimaado marka laysu laabanayo si nashaab iyo firfircoono ee jirku u helo waayo qubayskan faa'iido badan baa ku sugan la maydhanayo marka dadka meriyu ka timaado ama jamaacdaca ka gadaado waxaa la doonayaa dadka muslimiinta inay rabbigood ka baqaan oy xagga ilaaliyaan oy jimcada u mayrtaan oo markay jamaac ka dhaco ay mayrtaan ooy jirkooda nadiifiyaan oy diinta islaamka dhab u ilaaliyaan waxaa kaloo la doonayaa maxa lagu mayrto in la samaysto axadki allaya maalinta aakhirada rumeeyey waa inuusan sawjadiisa u ogolaanin meelaha ragga iyo dumarku ay ku wada mayrtaan oo laysu jeedayo inanta muslimada ee gurgeeda waa inay ku leeda meel ay ku mayrato oo asturan ama ayada iyo ninkeeda ku wada mayrtaan hadday gabaru dharkeeda dhigto meel aan guri guri aan guryaha waalidkeed leeyaha ahayn ama gurigeeda aan ahaynna way dillaacisay ayada iyo allah raxmaanka wixii ka dhaxeeyey oo astur iyo wanaag ahaa xadiidka waxaa ku soo arooray oo axmed qoray marka dadaala oo rabbigii ka cabsado xagga ilaaliya ninka muslimkaa waa inuu aadaab kula noolaadaa qaraabada oo galada ka qabo waxaana loola jeedaa waa inuusan jamaaca iyo arrimihiisa kala sheekaysan cali binu abi daalib waxa weeye rajul madaa oo madi badan waxau ka xishoodo u ka samaystay rasuulka sala allahu calayh wasalam inuu su-aalo ee ou yaa madinaseen ka yeela waa limakaani ibnatii gabadhiisi ayuu qabaa miqdaad ayuu amro wir iisoo su-aal nabiga waan ka xishoonayahay nabigu waxau yidhi dakarka ha dhaqo qofkay arrinkaasi ku yimaado hana weyse qaato oo madiya waxaa la yidhaha biyo marka qofka shaawadiisu kacdo yimaada oo jilacsan oo aan mani ahayn maxalkay gaadheen biyaha lagu saynayaa waa laga istajoonayaa waana laga weyse qaadanayaa marka rabbi ha laga bogo oo aadaabta ha la ilaaliyo waxaa kaloo muslimiinta laga cabsi gelinayaa nin iyo haweensiisa in la isku diro rasuulka sala allahu calayh wasalam xadiis ayuu ku yidhi naga mid maaha ninkii ammaano ku dhaarta iyo waman khadaba calaa imri'in sawjatii ninkii nin ku dira ninkii ku dira nin kala haweensi yaan nin iyo haweensi la ysku dirin oo aan la kala fasahaadinin oon ummadda balaayo la dhex dhigin oo rabbi ha laga bogo oo yaan ammaannimo laga shaqaynin xadiis saxiixa ayaa sidaa ku soo aroor axmed iyo kayrku qoraan war xagga ilaaliya war diinta ku socda war yaan xumaan lala imaanin fanniga la yidhaha fanniga cayaarta oo ka dhaxeeya ninka iyo haweenta oo loogu yeerayo ninku inuu sawjadiisa la cayaaro jaabir bin cabdillaah nabiga ayuu la duulay sala allahu alay wasalam markii duulaanka laga soo laabto yidhi rasuulka allow curuus baan ahay aansii hormaro ma guursatahaa abikrun am sayib ou yidhi ma garoor baa mase waa garoor wuxuu ku yidhi waa garoor sayibo ayaan guursaday hallaa bikran sulaaxibaha buu yidhi oo maxaad u guursa weyday gabar kula cayaarta marka bikaarada iyo garoorta maxaa lagu kala fadila gabadha bikaarada habeenka ugu horreeya lala kulmay tuulaysaa waxaa la leeyahay yani axadka ugu horreeya inanta la kulma oo ay yani jamac isugu tagaan maxabadiisa ayaa qalbigeeda ku dhacda isagana ku dhacda sidaa darteed ninkaas iyo haweentaasu daa'iman isma iloobaan saas sida aqlabkaa nooca ayay arrintu badan tahay marka waxaa la leeyahay yani gabadhaad guursa qofkaad guursanaysaa gabadh ha noqoto yani garoobtu masaa'iye iyo sharaf gaara ayay inadan gabadhu lahayn garoobtu waa gabarh guri soo dhaqday oo khibra leh oo sida ragga loola dhaqmo taqaana ilaahayna qur-aanka tayibaatin wa arkaananbu ku sheegay nabigaa loo guurinayay inay sharaf iyo qiimo leeyihiin baa laga garanaya weliba inantaa waxay uga fiican tahay way ka waayo aragsan tahay way ka dulqaad badan tahay sida aqalabkaa haddii dadka inala taa wey laakiin gabadha waxaa laga yaabaa maamul mataqaano inay sidii dhooxil u dhaqanto oo markay rabto xanaaqdo markay rabanta iska guryanto laakiin tana waa waayo arag waa ficlan arrinkaa asaga ah waxaa ka dhawaajiyey jaabir waayo jaabir waxau yidhi rasuulkii allow aabbahay baa dhintay sagaal gabdhood buu ka dhintay haddaan gabar kufaca u keeno waa iscaayayaan inan islaamka da'weyn oo u shallayda oo u mayrta ayaan u keeno oo dhibkeeda ugu qaadata ilaahay ha kuu barakeeyo nabigu yidhi sala allahu alay wasalam haddii loo keeno mid ayagoo kufaca mar laba sana ka weyn waa khalaas way dhammaatay macnaha meesha ku jiraa sidaa weeye sababta loo fadilaya marka inanta waxa weeye wax alla waxaad adigu ku barbaariso oo wanaaga ayay qaadanaysaa laakiin islaamta weyn oo lasoo qabi jiray haddaan mid khayr le oo diin la alla ka dhigin haddaad wax ku soo qaado geela meel heble lagama rari jirin un bay kugu horarsantaa waxyaalo badan ayayna kugu diidaysaa laakiin hadday inan diin la tahay waxaad arkaysaa qaybihii ay khadiija iyo umu salama ay nabiga u lahaayeen iyo gabdhihii muslimaadkahay iyo umu sulaym oo guursatay nin kale abibalce horana nin u socay ama nin waay u kala tageen oo ka dhintay wanaagaylahayd ininka inuu ka dhintana waa la sheegay bal u fiiriso dumarkii garabada ay qaybahay lahaayeen marka sharaf way leedahay inantu u gaara garabtuna sharaf u gaara ayay leedahay mid walba qaybteeda lagu qadarinayaa saas ayaana la doonaya war gabadhaa la cayaar sidoo kale cayaarta maxaad u guursa weydaa la yidhi meeshaan cayaar baa la sheegay riwaayad kale waxay leedahay maa lak wali abaarii walucaabiha oo aniga iyo gabdhaha iyo dhareerkooda maxaa sukiin diiday nin baa laga yaaba inanta uu qabo candhuufteeda iyo dhareerkeeda inuu iska dhawro waa mashaakil raashiday cadalisay ninku waa inuu cuni karo saasaa la doonaya heerkaa waa inay joogaan haddaysan joogin miyaa yaan la soo reerin lacaabka waxay culammadu ku sheegeen arriiq candhuufta waxaana la ishaarayaa bay yidhaahdeen masir in la nuugayo faruurta hoose iyo carabka alladii yaxsulu cinda almulaacaba marka la cayaarayo agteeda siday caaisha sheegtay nabigu markuu gurga soo gelaya sala allahu calay wasalam ilka u nadiifinayey sow haweenkiisa qoblo sumin iyo arrinkaa una qaabilo gabadh kula basasha oo ma basashid oo kula cayaarta oo la cayaartid caaisha waa tii rasuulka ugu fahamtay sala allahu calay wasalam oy ku tiri gabadh aan aniga ay maqashid ee haddaad ari leedahay berin cosaba oo aan weli la daaqin iyo meel la daaqayaa daaji lahayd meeshaan weli la daaqin baan daaji lahay u ku yiri markaasay ku tiri haddaba anaad gabadh iga guursato inta kale waa garoobeysoo kama fiicinin haye gabdhihii saxaabiyaadkaasi oo hadlaya ma fiiriso hinaaso ayaa dumarka lagu garanaya mushkulo kuma sugna laakiin weligood inay diinta ilaaliyaan baa la doonaya rabbi ha laga boqo xaqa ha lagu socdo diinta ha lagu socdo waxaa la doonaya ninku yidhi haweentiisa la cayaaro xataa waktiga xaydka oo rasuulku waxau yidhi isnacuu kulla shay ila nikaax wax walba sancayo ilaa nikaax ma ilaa jamaaca maani la cayaara yani wax la cunaa la jiifsada kidaa yeela ilaa wixii jamac ka saaray saasaa la doonaya waxaa kaloo la doonaya mudaacada in lala cayaaro xataa marka la qubaysanayo waatay caaisha tiri kunta abtasilu ana wa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam aniga iyo rasuulku waa mayran jirnay mininahin baan ka mayran jirnay gacmahaan dardarsan jirnay nabigu waa iga boobayey ilaahaan idha jacli jacli iidda iidday rasuulka alla iga tag iga tag